qof qof kasta oo bini aadama ama maaragtay ilaahay damiir siiyey oo soo dhaweynaysaa ma jirto dagaal maaratay waxa weeyaan aad iyo aad ujeeddo xun olaho ahaa ummadda ilaahay meeshaas tegeleed oo anqaxa iyo maaragtay dhibaatada u baahnayn oo qaxay oo haddeer geedaha hoos harsanaya iyo dagaalada aan macnaha aan meelay sal ku haya aan la arkina ka dhacay meeshaas runta aadaan uga xumahay ilaahayna maaragtay waxaan leeyahay sidii khayru ku jira oo allaha maaragtay marasta qaxday waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay roob baa ku da-ay daxanay jiraan in ilaahay uusan daacuun iyo ugu darina ilaahay ka baryaya arrintaasuna arrin aada u furan oo aad u qaribanay aniga xaggayga ila tahay wallahi liyo runtii aadaan maaragtay usoo baxnaa in horta sideedaba soomaalida waxay tiraa geela laba qoor hadday ku wada jiraan geelaasu ma rimo marka in labada macnaha qoloqola adkaato oo dadweynahaasi ee meeshooda kusoo ku soo noqdaan aan aada usoo dhaweynaya marka insha allahu tacaala haddii hadda ciidamada dowladdu ay ku guulaysteen waxaan leeyahay allaha garabkooda galo dad la doono dadweynihii in la doonaan soo dhaweynayaa banaanka waxaa daadsan dadkii abxada ahayd oo guluceel deganay oo duqowsho u badan oo ilmo marasa u badan oo islaamo waxaa la sheegaya hadeer islaamo duurka ku faalanaya meel la geeyaan loqo marka waxaan leeyahay ilaahay maaragtay garabkooda hagale waxaan soo dhaweynayaa in labada qolo qola adkaato qoladii adkaato marka dadweynaha u naxariistaan ley
ma waxaa ku talinaysaa in dadkii ka barakacay ee guraceel dib loo soo celiyo in dadkii ka barakacay dib loo soo celiyo dadkii la doono lagu dadaalo ummaddii in la doono dagaalkii maadaama haddii lagu kala baxay qolada meesha qabsatay inay dadweynihii u dhimriso dadweynihii doontaan soo dhaweynaya iyadoo xiisada colaadeeda iska jiraan miyaad ku talinaysaa in dadka ka barakacay guraceel dib loo soo celiyo wallahi lun runtii meeshaas waxa weeyaan waxa awalba meesha ku dagaalamay oo dagaalka ka kiciyey dadweynaha meesha ka qaxayay u badnaayeen oo aan sunno garab siiyeen marka haddii dowladda hadday meeshii ku adkaatay waxaa soo jeedinaysaa in dadku dhammaanta dowladda garab siiyaan doona dhaweeyaan dadweynihiina la doono ma dadweynaha ayaa ku eedeynaysa in ahlu sunna ay garab siiyeen rusuna marka hore garab sii lahayn ahlu sunna maba imaateenba meesha marka maxaa loo baahan yahay hadda waxaa hadda loo baahan yahay oo meesha ku adkaatay in dadweynuhu gacan siiyaan oo ay garab galaan oo ay qoladii kala yidhahdaan naga jooga oo ay dadkii meeshaas ku soo laabtaan oo iyagu dantooda kasaan dad galmudug way ka hadashay in ay la wareegtay gurceel wasiirka warfaafinta galmudug ayaa hadlay dhinaca kale waxa uu leeyahay meel walbay tagaan waan ka daba tegaynaa marka in dagaal uu sii socdo miyaad ku talinaysaa adiga maayo anugu dagaal hadda moogtaa sideedaba dagaalku waaba dhacay soo maaha waa lagu kala adkaaday qolada adkaatay marka si ay dadweynihii macnaha garab uga helaan waa ina dadweynihii doonaan oo dadweynihii geedaha hoostooda laga soo bixiyaa oo guryahooda lagu soo celiyaa xoogay marka hore kuwa kale ku bixiyaan waa leeyihiin ay ka difaacaan dadweynaha markaas dib kale ugu dambayntii maxaa ku talinaysaa waxaan ku talinayaa dhammaantood dadweynaha gurxeel ha garab siiyeen cidda meesha ku adkaatay si intaasaan soo jeedinayaa si ay nabadgelyo u helaan